magaalada baydhabo ee caasimada kumudere king ee maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya weliba lakada afuray mashaariicdii haldoonyo nagaad oo ay mashaariic waddanka gobodow dadka saameeyay isbedelka cimiladii abaaro munaasabada daafurka mashaariicda uu sudaha furay madaxweynaha maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya laftigareen weliba ku heliyayay safiirka midooda yurub wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya walyaalka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo marti sharaf kala madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo daafuray mashaariicdan iyana ku duway muhiimadii oo in layihiin bulshada koonfur galbeed ee soomaaliya labadan mashruucna waxay muhiim u yihiin in looga faa'iidaysto isbeddelkaas cimilada iyo fatahaadaha webiyada iyo roobabka iyo daadadka iyo barakacyaalka dadka deegaanadoodii ku noolaan waayey oo kasoo barakacay barakaca dadka i d bska ahoo deegaanadooda kasoo tegay laba daruuf yaa soo waday labadaas daruuf oo soo waday waxay tahay mid waa midaan hadda oo climate changiga ah cimiladaas isbedeshay oo xilligii loogu talagalay in guga iyo roobabka laga faa'iidaystay uu isu bedelay roobabkii dhibaato iyo aafo xilligii abaarihiina uu sii dheeraaday marka dadkii jadwalkii iyo qorshihii ay samaysteen oo dhan yaa ka dhumay xilligii loogu talagalay beer abuurkii biyihii baa beerihii iyo abuurkii ka qaaday oo aan xisaab lahayn xilligii loogu talagalay abaaraha oo ay ugu talagaleen qorshahooda ahaana ayadana waa ku dheeraatay oo waxaa la yidhaha jiilaalkii baa ku dheeraaday marka daruuftaas ayadoo ay jirto wix allaalayo wixii horumar ahaa shaqo abuurkii intaba inay helaan yyyay u baahan yihiin dadna waa dad rajo fiican ka leh inay doogaankooda ku noqdaan daruuftii kasoo wadayna ay aaminsan yihiin maray noqotaba inay ka baxaan oo ay ku noqdaan deegaankoodii oy beerahoodii u noqdaan dadka laba noocay isugu jiraan dad waa dad beeraley ah oo tacbato ah beero abuuranayay dadna waa dad xoolo dhaqato ah dadka xoolo dhaqatada ahna abaar baa xoolahoodii ka dhammaysay laakiin weli dhaqankoodii iyo noloshoodii ay yaqaaneen kama aysan rajadhigin oo waxay rajo badan ka leeyihiin inay dib u noqdaan oo deegaanadooda ku noqdaan beerahoodii abuurtaan xoolahoodii dhaqdaan dibudejinna loo suubiyo iyo inay deegaankooda ku noqdaan dadka kale oo joogo oo rabo inay loo helo xal waaro oo ay rabaan inay magaaladooda noloshii ay rabeen ay ku noolaadaan ayagana waxay u baahan yihiin sidii aan horey u sheegay inay adeegyadaas bulshada helaan guri ay leeyihiinna degaan shaqo abuurna helaan waxbarasho iyo caafimaadna ay helaan ayay u baahan yihiin wax magaalooyinka dhan ka jirana waaye marka runtii labadan mashruuc oo nagaad iyo xaldoon labadaba waxay muhiim u yihiin intii aan soo sheegay waana laga faa'iidaysan doonaa waxaana ka faa'iidaysan doona dad af afartan iyo laba kun oo qof qoys ah ayaa ka faa'iidaysan doonto waxaa ka faa'iidaysan doono dadka reer koonfur galbeed oo dhan waxaa ka faa'iidaysan doono deegaanada iyo degmooyinka laga fulinayo oy ugu horeyso degmada afgooye oo ay ku soo noqnoqotay fatahaadda iyo marna webigii uu uu baabi'inayo dalagii marna webi la-aan ay jirto biyihii ay guraan inay ka faa'iidaysan doonaan badan yaan jecelnahay insha allahu waxaan rajaynaynaa in mustaqbal fiican uu keeni doono dadkana ay si dhab ah uga faa'iidaysan doonaan dowladda koonfur galbeedna wixii contributionkeeda ah oo looga baahdo ay diyaar la tahay hay-adaha iyo doonarkana wada shaqayn fiican iyo xiriir fiican ay la suubiso haddii loo baahdo dhul haddii loo baahdo amni haddii loo baahdo xiriir fiican iyo wada shaqayntii iyo roolkii ay ku lahayd dowladda koonfur galbeedna inay gudan doonto ayaan ballan qaadaynaa aada iyo aada a u mahadsantihiin waa noo furan yahay mashruucii